asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle taanan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caalamiga ahaa mid ka mid a waxaa la yidhi beel ka mid ah ama reer ka mid a un reerihii soomaaliyeed ayaa wuxuu lahaa oo uu lahaan jiray nin wanaagsan oo ugaas ah ninkaa wanaagsan ee ugaaskiihi waxa uu ahaa nin xishood badan tolkiisana xurmeeya aanna u kala eexanin eed sheegadkana aan aqoonin wuxuu isagu haystana maaragtay ku kala xalliya iyagu dhibaatooyinka ay kala tirsadaan ama howlaha iyaga kala dhex yaalla ayuu ku kala xallin jiray waa waxa xalquuna ama xoola ah ee uu haysto ayuu ku xallin jiray dhibaatooyinkooda si iyaga dhibaatooyinkoodu ay u yaraadaan shaqada noocaasa ayaa lagu yaqaanay ninkii ayaa waxaa ku kacday koox qowlaysato ah oo maxaysato ah oo caydh ah oo burcada oo qarafaysata ayaa ku kacday kooxda iyadii waxay isku dayday inay ninkii afgembido dhinac kale ayay waxay ka waabteen ama ay kaga dhawaaqeen in ay suldaan ama ugaas isaga ay ku lisaan ay doortaan raggii iyaga ahaa ee noocaas ahaa ayaa waxay u bateen rag xunxun hadday rag xunxun u bateenna rag fiicanoo dee iska masaakiina ama hayeyaraaco iska raaco dembi yarna waa ku jiray koox ka mid a budcaddii hore ee reerka oo budcaddaas qayb ka ahayd laakiin ninkan la dhisaya aan iyadu ka xoola qalanin ama aan maaragtay daaqin wixiisii ama aan neefaf adhiga ka qaadanin ayaa la saftay haddii ilaahay idmahayo ugaaskii hore ugaaskii hore ayay la safteen waxayna ula safteen hadde kooxdaa kale ayay mucaaradayaan waana arrin ilaahay maanta jirto oo budcaddii markii hore boob doonka ahayd ee wax un qasi jirtay markii maaragtay xoogaa xalquunu soo dhex maro ama ay qola u hambato qolada kale waxay dhihi annaguna ma dhinac kale ka hamban waa dabeecadoodaba waana dhaqamada soomaalidu hadda ilaa iyo maanta siyaasiyiintoodan waalida ku dhex jira ama maaragtay doorshaankii ay isticmaalaan haddii ebaydmahaye marka arrinta iyada ahayd niman waagi hore ugaaska ayna isku fiicnaan jirin waa ugaaskii cadaaladda ahay fiicnaa iyay dhinaca saareen kuwii buu dhinac saaray kuwo waagii hore ayna isku fiicnaan jirin oo rag wanaagsan aan ahayn ayuu u galay waa ugaaskii moogta ilaan xilkiis baa loo soo dhigtay oo isaga laftiisi baa maarata weerar lagu hayaa markaasaa niman dhexdhexaad ah ayaa ugaaskii u yimid waxay dhaheen ugaas waxaan kugu naqaanay nin daacada oo cadaalada oo xishood badan oo mooryaanta neceb oo aan khayaaliga jeclayn oo hiriirta jeclayn oon dhibaatada jeclayn oon kala qaybinta jeclayn oo wanaagsan ayaan kugu naqaanay waxaan soo xasuustay mahmaadii dhihi jirtay ritax muulkiisa wuu qaadaayo xarig maroorsan ma qaado jaasudlaanku hadduu wanaagsanaayo si qallooca loola dhaqmay muxuu samaynaya waa inuu isna isqalloociyo markaasuu wuxuu yidhi nimankiibu qancinaya moogta maxaa kuu kallifaa liisada inaad yeesho markaasuu waryahay dhegaysta aan idiin warrame weligiin dhurwaa dabin ku dhacay ma aragteen markaasaa liyi maxaad ka wadaa ugaas wuxuu yidhi dhurwaagu markuu dabin ku dhaco dabinkii isagoo ku jira ay haweenkii iyo caruurtii iyo dhallinyaradii iyo kuraydii iyo odayaashii iyo dadweynihii ay isugu imaadaan ee qola ul ku bilowda ee qola qoryo qoryeyn ku bilowda ee qola tib u soo qaadato wuu yaqaanaabi meesha u roon meesha u roon ayuu yaqaanaabi meesha u roon inuu yaqaanana waxaa tusaale idinku filan biyo dhurwaagu markuu dabin ku dhaco qofkii dhaha war tibta ka daaye warusha ka daaye warukaadii ayuu dhankiisa isu buusaa buu alla war hadilina wartibta ka daaye warukaadii kii dhahuu yidhi qof kii dhaha intaa ayuu dhurwaagii dabinka ku jirayu dhankiisa isu buusaaye maanigaa dhurwaaga ka aqli xunbi maisaan ka aqli xuma dhurwaaguba qofkii dhaha wartibta ka daaye war hala dhicina usha warukaadiya kaasuu dhankiisa isu buusaaye maanaa isaga ka dhimir liita dhurwaagii dabinka ku jiray baaba qofka u roon waa tii mahmaa kaloo soomaaliya ay ahayd nafu meel u roon raacday mar hadday kuwii waagi hore aanna isku fiicnayn qoodhii xerada aan anugu arkaa inayna niman wanaagsan ahayn haddayba i taageereen de maxaan ku diidhayaa buu yidhi waa inaan iyaga dhankooda isu buuso dee dantaa ku kalliftay dadyow kaloo horaraha suldaanka halkaa gaadhsiiyey waana meesha soomaalidu ilaa maanta ay isgaadhsiinayso mahmaahda maanta ayaan kusoo qaadanayn xubinteenna murtida maanta ciidankii eebe waxaa la yidhi haddii rabbi idmo aan dhahaynaa iskaashato ma kufto